wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhartiyo daaqa dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo dhakhaatiir iyo kormeerka seeday goobaha lakabiyow luxyada ee magaalada baydhabo wasiirkii warbixin ka saabsan caafimaadka xoolaha ku dhugunsadii dhakhaatiirtu waxaada caafimaadka wasaaradda xanaanada xoolaha oo kormeer kala roogay goobta lakabiyahay udluxyada kookumada dhakhaatiirtu waxaada caafimaadka wasaaradda xanaanada xoolaha yaanan koreyn ku hadali weliba intaan roogna ama weliba maalmo intaa maalmooga udxidii oo maragna ciidulcolaha haytiu xoolagii nidaamyo caafimaadyo weligi marsii fadniyaha marsiini xoola caafimaadyo fayliyey oo nadiif ehelka goorhii waddankan booliyoniya dareerta shirkadoon intii xoola bilindeerin oo iidi bilindeerin koraa wacyigeliini la hariirini diiwaangeliini xoolay liimbaahanay hagadeen xoolay waddanka ka ertirin fadi walha reebi xoolo nadiif eh iyo la goorriyahay maasha allahu tacaala oo bulshadana anfacayaan xoolo caafimaad iyo badqabo la hubsaday ayaa la goorriyaa hooliyoniin dareerta maasha allahu tacaala maalintii lamaada ka jaran alxamdulilaah wayba ilaahay mahadiis ahaa inim aragne umadohanin gurmuti eed eedan mahadsanyiin oo yowna xoolagay kan maragne iniyo maragne waddankii maragne dadkii iyo xoolagii badgabyo iyo dadkii caafimaadyo iidiyo iyo farxadiyo ininoo la qayb qaadan dadkii ninkakoy eedan mahadsanyiin walqaldan male maasha allahu tacaala ciidan waliba waa iidii inka farxad badan ayta inka awood badan ayta maasha allah ciidul adxa waaye ma jirtee farxad badan alxamdulilah yaa bulshada dareemahayta bulshada qeyboje shaldu niskoyti waliba maragne oo masaakin haay ama maragne oo caawin imbahanay kulli nis caawin fay la heleen hilib fay la heleen wal halaysan malle maasha allah hoola caafimaadka badqabuyaa haysaneeya goorrisani maasha allahu tacaala eeda aan mahadsanyiin adduunyadana ninii la ogaato fadaana koonfur galbeed waylaka gooriyey hoola caafimaad iyo badgabyo la hubsadee laka gooriy wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhartiyo daaga koonfur galbeed sandheere maxamed iftinyana bogaadiyey qeybiyowka hoolaha uduxyada muxsiniinta walaalaha turki oo iidaanku u faa'iideeyahay shacibka reer baydhaba waylanaaha jazaaka allahu khayr ilaahay ajari xasanaad lahaan koor u korna siinkusii in sha allahu tacaala ilaahay idin shay xiilka isinla garab teegantiin shacabka soomaaliyeed mar kastaba isinla garab teegantiin waylanaa ilaahaya ajar lahaan kooba korna ilaahay siinkusii ha dhowaada baydhabo janaay ha ka dhowaada baydhabo oo nabada ha ka dhowaada baydhabo oo barwaaqe ha ka dhowaada meellasiinkajeelle ha ka dhowaada insha allahu tacaala way rajeeyaane sanadka sanadkan sanad sheegna inaysa unoo bashbar i bashbash i barwaaqe ah oo ilaahayna deersaynay un haninkooyi doontaan eedaan mahadsantiin wasaaradda xanaanada xoolaha waa maalintii lamaad oo yoo wadaan walaalaha turki oo muxsiniinta dhiibiti inay walaan xooluun iyo oo dadxadan iyo oo dadka masaakiinta ayoo siiyaan iyo onka tari galeen waa wasaaradda amaanas waylataa jazaaka allahu khayr siin garab teegna oo wakti kasta iyo hamiin i maalin dhatiyo way diyaaranganaa inay un meel kasta isin roogtaan unun amnigiin iyo wadajirkiin unu siinla dareerno amnigiinna unu ka shaqayno ilaahay idin sheeg ilaa isinku ambabaxaasagna siin garab teegayna walbadana ku dhaqangali haddaba dhakhaatiirta dareerta neef alaaw hadda malgooriyahay geermagin yaryaraayana boqolkiiba siyeetun isbadiyahaya insha allahu tacaala way jeelnaa sanadka dambe ha dareeroon ini gebi ahaan balleen aragna neefka degoo la gooriyi doon haddii ilaahay raalle ka naga